أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu bismillaahi araxmaani araxiim dhegaystayaal saaka waa subax arbaca ah taariikhda hijiriyadana waxa ay ku beegan tahay saddexda bisha labaiyo tobanaad ee dulxija sannadka kun afar boqoltoddobayo afartanka hijiri qodobbada wararka andalus saaka ay kuwada ugu door karan waxaa ka mid ah weeraro lala beegsaday kufaarta iyo murtadiinta ayaa ka dhacay deegaano kala duwan oo dhaca koonfurta dalka soomaaliya mu'asasada alkataayib ayaa baahisay xalqada afraad taxanaha lagu faaqidayo kaalinta daasoon ee kiniisadaha kirishtanku ku leeyihiin siyaasadda soomaaliya kooxaha mucaaradka riddada ayaa ku dhawaaqay in xasan gurguurta aysan u aqoonsanayn madaxweynaha kooxda riddada soomaaliya gaalada qaramada midoobey ayaa mar kale ka hadashay khilaafka ka dhex jira kooxda riddada iyo siyaasiyiinta mucaaradka ah kulan wadatashi ah oo looga arrinsanayay horumarka magaalada iyo diyaargarowga munaasabada ciiduladxa ayaa ka dhacay degmada buqa qable ee xarunta wilaayada islaamiga ee hiiraan intaasi waxay ahaayeen dhegaystayaal warka subaxnimo idaacadda islaamiga andalus saaka ay kuwada ugu door karoonaa ku soo dhowaada warkaas oo dhammaystiran weeraro lala beegsaday kufaarta iyo murtadiinta ayaa ka dhacay deegaano kala duwan oo dhaca koonfurta dalka soomaaliya ciidamada mujaahidiintu waxay xalay fiidkii qarax xoogan ay ka fuliyeen magaalada kismaayo ee wilaayada jubbada hoose qaraxan waxaa lala eegtay maleeshiyaad murtadiina oo ku sugnaa xaafadda v f madow waxaana jira khasaare cadowga ka soo gaaray weerarkaasi dhanka wilaayada baay ciidamada mujaahidiintu waxay qarax ku weerareen maleeshiya murtadiina oo ku sugnaa saldhig ku yaala degmada diinsoor dhanka kale wilaayada shabeellada hoose ciidamada mujaahidiintu waxay xalay dagaal culus ku qaadeen xerada askarta kufaarta afrikaanta iyo saldhigga maleeshiyaadka murtadiinta ee degmada janaale waana qayb ka mid ah howlgallada mujaahidiinta ee lagu bartilmaameysanayo cadowga allah mu'asasada alkataa'ib ayaa baahisay xalqada afraad taxanaha lagu faaqidayo kaalinta daasoon ee kiniisadaha kirishtanku ku leeyihiin siyaasadda soomaaliya walaalkeen xaaris cabdulqaadir ayaa warbixinta warkani eegaya dabin buu idin qoorayaa waydin daagayae dirhamkuu idin qulahayaa dibuu go'aysaane xalqadan oo ahayd qaybtii afraad oo la baahiyey saacadii lasoo dhaafay waxay muasasada alkataayib ku soo bandhigaysaa kaalinta qarsoon ee aadaha reer galbeedka ay ku leeyihiin fidinta kirishtaannimada iyo qandaraaska ay siyaasiyiinta soomaaliyeed ka soo qaateen kiniisadaha gaalada si ay ugu fududayaan howlaha gaaliisiinta ee wadaan hay-adahan kusoo hoosgabada gargaarka ee ku howlan gaalnimada faafinteeda muuqaaladan dukumentariga ah oo dhab ahaantii loogu talagalay in daawadaha uu ka helo xogo muhiim ah ayaa waxaa barbar socda khilaalo iyo soo gudbinta muuqaalo sariixa oo sawir dhaba ka bixinaya xaqaa'iqda oo istaarkan bannaanka keenayo laga soo bilaabo burburkii ilaa maanta waxaa la qiyaasayaa deeqda soomaaliya ku baxday in ay gaarayso wax ku dhow labaatan bilyan oo dollar sanadkii labada kun sagaal iyo tobankii oo keliya waxay wasaaradda qorsheynta ee maamulka riddada sheegtay in hay-adaha samafal ee adduunka ay soomaaliya ku bixiyeen lacag gaaraysa hal dhibic sagaal bilyan oo dollar haddana ma jiro isbeddel muuqda iyo dheef la taaban karo oo ay ururadan dalka ku soo kordhiyeen This is what I think should be one of the major scandals here. The fact is that millions and millions of dollars are spent every week on Somalia, but it's not going to help people that are in Mogadishu or other areas.
tan waxaan u arkaa inay tahay mid ka mid a fadeexadaha ugu weyn xaqiiqada jirtana waxay tahay in soomaaliya ay ku baxdo boqolaal milyuun oo dollar toddobaad kasta laakiin lacagtaasi ma ahan mid lagu caawinayo dadka ku nool muqdisho ama dalka intiisa kale barnaamijka cuntada adduunka ayaa dhowr sano ka hor sheegay in kalabar lacagaha ay bixiyaan ay gacanta u gasho hoggaamiye kooxeedyo iyo qandaraaslayaal si la mid ah qandaraaslayaashii ka macaashay dagaalladii ka socday ciraaq iyo afghanistaan haddaba waa sax dowladda soomaaliya waa dowlad musuqmaasuq ku caanbaxday laakiin waxaa ka musuqmaasuq badan hay-adaha gargaarka caalamiga ah ee ku sugan garoonka diyaaradaha muqdisho iyo hareeraha villa soomaaliya So, or the little green zone called Villa Somalia where the government is, is housed.
dabin buu idin qoorayaa waydin daagayae sida aad ku daawan karto saddexda daqiiqo ee ugu horeysaa filimkan xiisaha badan ee qaybta ka ah silsilada muuqaalada dokumentariga ee loogu magacdaray wawadduulow takfuruun khataraha hay-adahan ma ahan kuwa kasoo bilaabmay qarnigan ama dhammaadka qarniga lasoo dhaafay ee waa halis joogto ah oo soomaalidu ay muddo dheer kala kulmayso cadowgeeda soo jireenka ah weli si aanay ka waana qaadan allah ha u naxariisto mujaahidka ummadda soomaaliyeed sayid maxamed cabdulle xasan oo murtidiisa iyo midhihiisa aad moodid inay maanta nala hadlayaan iyagoo mar kale nooga digaya dabinnada gaalada iyo sharta ay ummadda u maleegayaan garaad iyo garasho dheeri ah oo uu allah ku galladay aawadeed wuxuu sayid maxamed cabdulle xasan garowsanaa in deeqda iyo dhaldhalaalka adduun ee ay gaaladu ku qarqinayeen dadka soomaaliyeed ay tahay cad sumaysan iyo qorshe ummadda diinteeda laga siisanayo gasiin la quuto anaa diiday mantuulahaa dunyo iiga hooye inkastoo geeridii sayid maxamed cabdulle xasan laga joogo in ka badan boqol sano haddana waxaa maanta dhaboobay saadaashiisii kadib markii ay ummadda soomaaliyeed kuwaana qaadan diiday digniintii iyo dardaaranadii uu dhaxal reebay waxaan aragnaa hay-adihii gaalada oo miyi iyo magaalaba maanta ummadda ku quudinaya deeq ay naari daba taallo waa isla deeqdii uu abwaankii soomaaliyeed ku cabiray tixdiisii ahayd maswaabaydii lama dhuunyado iyo midho dhunkaaleede manfacan la cunin baa jira oo moodka kuu sido eh maraykanka iyo waa kay baxshaan madaxda naato e tix iyo tiraab canaan iyo caqligelin gabay iyo guubaabo si kasta oo la isku dayaba haddana nasiib darro waxaysan weli soomaalidu fahmin haadaamaha dhaadheer ee lala maagan yahay iyo debinnada halista ah ee ay macatablaydu u qoolayso inkastoo debindaabyada ummadda iyo ladirarka dhaqaalahooda ay ka mid ahaayeen ujeeddooyinka gundhiga u ah haddana higsiga ugu weyn ee hay-adaha reer galbeedka ka lahaayeen dalka ayaa ahaa la dagaalanka diinta iyo kirishtaamaynta bulshada soomaaliyeed
dalka soomaaliya waxay wada shaqayn nagala dhexaysaa hay-ad kirishtaan ah waxaana deeq raashiina gaarsiinay siddeed boqol iyo konton qoys oo soomaaliyeed waa ikan anigoo ku guda jira mashruuceenna mishan soomaaliya kaas oo uu inoo suurtogeliyey ergega kiniisadda fatikaanka ee magaalada muqdisho waana maalin weyn oo farxad leh oo aan soo dhowaynayno ciidda kirishtaanka ee iistarka hadda waxaan ku sugan nahay gobollada somalilan waxaana halkan nolosha kula qaybsanaynaa laba boqol oo qoys oo qaxooti ah
haddaba dhinacyada ugu muhiimsan ee filimkan uu dabalka qaadista ku sameynayo waxaa ka mid ah sida cadowga uu hub ahaan ugu adeegsanayo mashaariicdiisa mucaawino qaybinta iyo dhab ahaan halkay ka soo bilaabmatay in daruufaha faqriga dadka looga faa'iidaysto ama in faqri loo horseedo bulsho loogalana dagaalamo wax soo saarka si loo hoosgeeyo diimo kale iyadoo loo marayo kaalmada markaasi la siinayo الأمر الثالث هو العمل الإغاثي يعني الناس في تعرف صاحب الحاجة أرعا والجوع يعني كاد الجوع أن يكون الفقر أو الجوع أن يكون كفرا waddada kale ee ay hay-adaha tansiirka u maraan kiristaamaynta bulshooyinka muslimiinta waxaa ka mid ah adeegyada samafalka sababtoo ah qof baahan waa qof wax kasta u nugul waxaa jirta oraax caanbaxday oo ah fakhrigu wuxuu ku sigtay inuu gaalnimo noqdo baahida ayaana ah midda keentay in ay dadku hoos tagaan hay-adahan inta badan ma ahan hay-ado bixiya adeegyo bini'aadinimo laakiin waxay wataan ujeeddooyin kale oo ay ka mid tahay in dadka diintooda ay ka beddelaan asbaabaha kale ee hay-adaha tansiirka u suuragelinaya inay soo saldhigtaan gudaha muslimiinta ama ay baadiriyaasha ku dhex beeraan bulshada soomaaliyeed gudaheeda waa iyagoo ku andacoonaya inay bixiyaan adeegyo caafimaad isdaarka ayna soo gudbinaya macluumaad xasaasi ah iyo shakhsiyaad xogogaalkaha arrimahaasi sidoo kale wuxuu soo gudbinaya filimkan xubno ay gaaladu isku dayeen in ay gaalaysiiyaan iyagoo uga faa'iidaysanaya baahyo caafimaad oo la soo dariistay shakhsiyaadkaas ay gaaladu isku dayeen inay gaalaysiiyaan balse ay ku hongoobeen nin xanuunsan baa nahay arrintan la kulma arrin aad iga yaabisay arrintaasna ii catumaysa waxaa layidhi diinta ciise masaaxiga krishtanka qaadaa layidhi waana ku daaweynaa anina hadalkaas waa ii cutumi weysay inaas caafimaad maanta aad raadinayso oo maanta inaad ku bedelato diintaada islaamka waa ii cutumaysa aad baa arrintaas ila xumaatay markii koobaad whatsappka iga soo waceen whatsappka iga soo waceen waxay igu dhaheen maadaama yarkii xanuunsana inaad tahay waa la soconaa muuqaalkaadaan soo daawadan waan soo fiirsanay annakan rag soomaaliyaan kula nahay in waxaan u baahannahay in aad marka hore xujadan kusoo agdhigan aan wadano inaad qaadatid kabacdi arrinta adugu u socoto waan kuu soo belinaya dheen markaas waxaan ku horiyey arrinteed xujada iyo hortaala haliishagaan ku horiyey waa diyaar baa wixii aan ka bixi karo waan ka bixiyaa markaasa waa laigu yidhi haddii arrintaas aad qaadato waraaqada iyo waxaan kuu soo tuuraynaa etoobiya ama hargeysa meesha sheegato ayaanu kugu daaweynaynaa rag baa noo jooga degmada waa beri noo joogay dheheen raggaasaan kugu xariiraynaa koleyna meeshaan ku kulmaysin hadda kole egaa kuushaa maqaayada kole lagu kulmaa dad inta u badan way qaateenay dheheen oo hadda gobolka banaadir aad joogtay rag badanaa ka qaatay dhallinyara marka aniga arrintaas walaalkii way ictimi waayey ilaahay baa ii joogo xanuunka ii keena asaga naga qaadi karo cibeena weyaan waxaad nagu dayaysaan waxaan tagay magaalada la nairobi maalma haddaan joogay maalinkii dambe wayna kaxeeyeen waxaa la geeyey anaa hadda dhulkan si fiican anoo aqoon u lemey isbitaal la yidhaahda kijaabi kursiga anoo fadhiya waxaa ii imaaday nin soomaali ah oo markaas aniga aan u maleeyo inuu ka mid yahay dadka bukaanka meesha u yimid inuu yahay cabaanaan wada sheekaysanay wuxuu iga soo bilaabay marka nairobi mar dhamaa imaatay mise muddo badana joogtaa muddo waxaan dhahay dee muddo u badan ma joogi sharci maleedah uu yidhi sharci malihi aan idhi hadaan sharci lahayn see ku timid uu yidhi geedi kale ma subxina cusbitaalkan adi waxaan u shaqaysanaa caafimaad dabiib haddii barnaamijkii uu i hirgalana waxaan rabaa in dib ugu noqdo meeshii aan ka imaaday markaas wuxuu ila galay barnaamij ah haddii sharci lagu sameeyo sharci haddaa haddaa heshid deganaanna aada heshid nolol mustakifina aad ku noolaatid ciisena aad rumaysid ka warran uu waxaan dhaha markaa ciise haddaba waa rumaysanahay ciise waxaan ku rumaysanahay inuu yahay rasuul rasuullada ilaahay ka mid ahaa oo soo dirsaday inuu ahaa aan u rumaysanahay laakiin intaas wax ka dhaafisan oon u aqaanahay ma jiraan hadda ninka waxaan la yaabay ninka soomaaliga ah ee haddana maanta indha adeegaas qabo inuu jiro adduunka u mali jiro nin soomaali ah oo nin weyn ah ee maanta kiristaan noqon karaya inuu jiro uma aanan haysato isla markaas aniga waxaan go'aansaday maadaama ninkaan saan u dhaqmayo uu yahay nin soomaaliya isbitaalkana lukule uu yahay waxa isbitaalka joogana gaale ay yihiin difayte waxaan raadinaya wax ka foolxun oo dhibaato in i gaarta aan uga baqay sidaasaan kusoo baxay marka aniga isbitaalka ugu soo tegay maadaama aanan sharcigan aanan dalka ku lahayn nin tuugnimo ku jooga aan ahay haddana meelahaas yani daawo kasoo doonta aan ahay waxaan aaminay marka inuu isleeyahay ninkaan maanta koobaad dadka guluguloo ka mid yahay ka faa'iidayso
intaas waxaa sii dheer in isdaarku uu kashifayo cid ay yihiin xubnaha ugu caansan cibaadarayaasha kusoo hoosgabada waxqabadka iyo bixinta adeegyada caafimaad ee xeryaha barakacyaasha dadka muslimiintahna ku dhex faafiya kirishtaanka
dhakhaatiirta saliibiyiinta ee sida gaarka ah dalka uga wada faafinta kirishtanka waxaa ka mid a baadariga lagu magacaabo hose rodriguez kaas oo dhalashadiisu tahay dalka baraaziil baadarigan wuxuu madax ka yahay kiniisadda katoliga ee lagu magacaabo wold christian mission ee hadafkeedu yahay inay dunida dacaladeeda ku faafiso diinta kirishtanka baybalkana ay gaarsiiso dalalka muslimiinta waa kan baadariga hose rodriguez oo kiniisadda ka dhex jeedinaya warbixin ku saabsan waxyaabihii uu kala kulmay soomaaliya iyo howlaha diinfaafineed ee ay soomaaliya ka qabteen tobankii sano ee lasoo dhaafay
soomaaliya ayaan mar dhow aaday waxayna ahayd safarkaygii labiyo tobanaad oo aan dalkaas booqdo markii ugu horraysay ee aan u safray soomaaliya waxaan tiro koobnay siddeed qof oo qaatay diinta kirishtaanka oo ku nool magaalada muqdisho laakiin hadda ku dhowaad labiyo toban sanno kadib markii aan u laabtay waxaan soo diiwaangelinnay aniga iyo baadari luukos siddeed boqol oo qof oo ku soo biiray diinta kirishtaanka maxay tahay sababta waa maxay isbeddelka keenay in labiyo toban sanno kadib ay toban jibaarmaan dadka kirishtaanka ee soomaaliya ku nool runtii waa mucjiso rabbigeenna wato kiniisaddeenna waxay ka howlgelaysay soomaaliya wax ka yar hal sano durbadiina waa ay midho dhashay mar aan fogeen waxaa soomaaliya ka imaaday baadari bishob iyo jonatas aniga iyo baadari luukosna waxaan joognay bishii mey waxaan rabaa inaan bisha febraayo u laabto oo wakhti dheer sii joogo dalka soomaaliyana ma ahan sidii uu ahaa labaatan sanno ka hor dabcan weli waxaa jira cadaadis lagu hayo dadka kirishtaanka laakiin hadda si xor ah ayaa diinta kirishtaanka u faafin kartaa adiga oo aan cabsi ka qabin in lagu dacweeyo ama lagu dilo dadka hadda way soo nugulaadeen markii aan aaday si xor ah ayaan baybalka u faafinayey magaca ciise masiixna dadka ayaan ugu yeerayay si xor ah ayaana cibaadaadkayga u gudanayay marka isbeddel muuqda ayaa jira Então, irmãos, mudou. Está mudando, né? E está mudando.
sidoo kale waxaa shacabka qaadis uu filimkan ku sameeyey hay-adaha reer galbeedka kuwooda ugu caansan ee kulugta leh ololaha tansiiliga ee gaalada ay ku hayaan bulshada soomaaliyeed baadariga hose rodrigues ka sokow waxay kiniisadda world christian mission dalka soomaaliya u soo dirtay tobannaan ka mid a baadariyaasheeda kuwaas oo isu ekaysiinaya deeqbixiyaal iyo shaqaale hay-adeed balse ujeeddadooda dhabta ah ay tahay la dagaalanka islaamka iyo faafinta sunta nasaarada waa kuwan baadariyaasha kiniisadda world christian mission oo gaaf wareegaya xerooyinka barakacayaasha ee magaalada muqdisho iyagoo damac uga jiray inay ummadda soomaaliyeed sandareerto liidata uga beddeshaan diintooda
Os cristãos na Somália hoje eles são, eles vivem no anonimato.
xogaha iyo markhaatiyada uu soo gudbinayo iyo dhammaan macluumaadka muhiimka ee la xidhiira xaddiga ay la eg tahay halista tansiirka iyo kaalinta ay ku leeyihiin hay-adaha reer galbeedka ee lagu soo qaatay isdaarkan waxaa dhammaanba ay muhiim u tahay in qofku daawado muuqaalka araggiisa oo kaga dhergi karaan aan looga sheekaynin si uu u soo taabto xaqaa'iqda banaanka taale ay gaaladu ku dadaalayaan qarintooda balse uu muuqaaladan qiimaha badan kusoo sirdinayo markaska diraasaadka ee muasasada warbaahineedda alkataa'ib mahadsanid xaarif kooxaha mucaarad kiridada ayaa ku dhawaaqay in xasan gurguurte aysan u aqoonsaneen madaxweynaha kooxda ridada soomaaliya walaalkeen marwaan maxamed ayaa warbixinta warkan eegaya kadib shir jaraa'id oo ay siyaasiyiinta mucaaradka ah ku qabteen magaalada muqdisho ayay ku dhawaaqeen inaysan xasan gurguurte u aqoonsanayn madaxa kooxda ridada mucaaradka ku midaysan golaha mustaqbalka soomaaliya ayaa shaaciyey in kooxda ridada aysan lahayn madaxweyne laisku raacsan yahay kadib markii uu dhammaaday mudaxreedka xasan sheekh maxamuud sida ay hadalka u dhigeen shariif sheekh axmed ayaa ku goodiyey inay qaadi doonaan tallaabooyin hor leh haddii ay soo xirmaan dhammaan albaabada wadahadallada xasan gurguurta ayuu ku sifeeyey shakhsi caadi ah oo mucaaradka la mid ah islamarkaana xukuumadda riddada ay tahay mid xilgaarsiin ah ku saabsan yahay shirkan jaraa'id dhowr qodob oo muhiim ah sidaa la socoteen mudaxiraadka dowladdu intuusan dhammaanin in heshiis laga gaaro doorashooyinka sababtuna dalkan waxa ugu fiican oo ku soo socday markii afarta sano dhammaato doorasho in laga heshiiyo doorasho la galo marka annagoo taas igsanayna waqtiyada lasoo dhaafo o dhan arrintaasaan ku mashquulsaneen nasiib daro dhinaca kale ka suuraabi weyse madaxweynaha mandheedkiisu waa dhammaaday xildhibaanada waqtigoodu waa dhammaaday dowladda mandheedkeedu waa dhammaaday ilaa haddana nasiib daro doorasho lagu heshiiye ma jirto mandheedka hadduu dhammaado qofka ilaan afar sanaa la doortay sharciyadaa la siiyey kalsooniyaa la siiyey waqtigii waa dhammaaday muxuu noqonayaa marka wuxuu noqonayaa qof waktigii ka dhammaaday marka madaxweynuhu wuxuu noqonayaa madaxweynihii hore xildhibaanadu waxay noqonayaan xildhibaanadii hore xukuumadduna waxay noqonayaan xukuumadda xilgaarsiinta sidaasay noqonayaan xasan cali kheyre oo soo noqday ra-iisul wasaaraha kooxda riddada ayaa isna sheegay in xasan gurgurtu uu isku bedelay keligii taliya doonayay inuu dagaal ka dhex abuuro murtadiinta billa soomaaliya waxaa noo fadhiya madaxweynihii hore xasan sheekh maxamuud waxaa noo fadhiya nin soomaaliyeed oo villa soomaaliya ku degan sharciyad la-aan madaxweyne shariif waa madaxweyne hore madaxweyne xasan sheekhna waa madaxweyne hore waxaan rabnaa marka inaan caddayno dalka iyo dadka waxaa lagu xakimaa nidaam iyo sharci wakhtigii madaxweyne xasan sheekh loo igmaday waa soo idlaaday waa nin madaxtooyada ku jooga sharci daro wax kasta oo dhibaato ah oo dalkan ka yimaada isagaa mas-uuliyaddiisa iskale arrimahan ayaa ku soo aadaya xilli khilaafka u dhexeeya kooxda riddada iyo mucaaradka uu meel xun gaaray tan iyo markii ay fashilmeen kulamadii xaanla ka dhacay ee reer galbeedka ku dhexdhexaadinayeen murtadiinta mahadsanid marwaan gaalada qaramada midoobey ayaa mar kale ka hadashay khilaafka ka dhex jira kooxda riddada iyo siyaasiyiinta mucaaradka ah warbixinta warkan waxaa faahfaahinaya walaalkeen cabdulqani maxamed urur gaaleedka qaramada midoobey ayaa mar kale ka hadlay khilaafka siyaasadeed ee u dhexeeya siyaasiyiinta murtadiinta kuwaas oo isku hayaan nooca doorashada iyo go'aanno uu iskiisa u qaatay xasan gurguurte farxaan xaq oo ah ku-xigeenka afhayeenka xokayaha guud ee qaramada midoobey ayaa sheegay in antonio guteres xokayaha guud ee ururka uu isha ku hayo xaaladda siyaasadeed ee soomaaliya iyo wadahadalladii dhex maray mucaaradka iyo kuwa filla soomaaliya wuxuu intaas ku sii daray inuu dabadhelifyadooda soomaaliya ku booriyey inay wadahadallada xoogga saaraan kana heshiiyaan arrimaha la isku hayo ee doorashooyinku ka mid yihiin farxaan xaq ayaa bayaanka uu soo saaray ku yidhi xokayaha guud wuxuu soo dhoweynayaa diyaargarowga labada dhinac ee wadahadalka wuxuuna ku dhiirigelinayaa inay sii wadaan wadahadallada si loo gaaro heshiis ku saabsan jihada doorashooyinka ah iyo arrimaha kale ee la xidhiira kulamadii ugu dambeeyey ee xerada xalane ku dhex maray mucaaradka iyo xasan gurguurta ayaa natiijo la-aan ku soo dhammaaday mucaaradka ayaana ku dhawaaqay in xasan sheekh u aqoonsan yihiin madaxweyne hore mahadsaned cabdulqani ugu dambeynna dhegeystayaal kulan wadatashi ah oo looga arrinsanayay horumarka magaalada iyo diyaargarowga munaasabadda ciiduladxa ayaa ka dhacay degmada buqa qable ee xarunta wilaayada islaamiga ee hiiraan walaalkeen saadiq muumin ayaa warbixinta warkani eegaya kulankan oo ahaa mid u dhexeeyey mas-uuliyiinta maamulka islaamiga ah ee degmada buqa qable ganacsatada iyo dhallinyarada magaalada ayaa looga arrinsanayay arrimo muhiim ah sida horumarinta magaalada ka qayb qaadashada amniga iyo u diyaargarowga munaasabadda ciidul adxa oo inagu soo food leh kulankan ayaa laysku dhaafsaday talooyin muhiim ah waxaana ganacsatada iyo dhallinyaradu ay ballan qaadeen in ay ka shaqaynayaan horumarka magaalada si weynna ay ugu diyaargaroobayaan munaasabadda ciidda arafo ilaahay subxaana watacaala ayaa mahad iskale kow waxaa ka wada hadlayna ammaanka amniga in iska waraysanna cadow waa dhagar badan yahay dhan walbaa iskaa soo galaa si dhallinyarta uu qayb qaadan kartiin wakti jihaadaa lagu jiraa tan lamaad waxaan ka hadlayni maadaama ay xilla carafa lagu jiro ciidi ay soo dhowdahay dadka muslimiinta nashaadka laga qayb gala ilaahay sharcidiis wax noo banaysay see laiskugu imaadaa waa ka wada hadlayna farxadda dhalinyar see u qayb qaadan kartaa waa ka wada hadlayn maanta waxaan kulan la yeelanay annagoo ah dhallinyarta degmada reer bu'a qabla maanta waxaan la kulannay walaayada degmada bu'a qabla waxaan kuwada tashanay diyaargalowga ciidda soo socoto amniga sida ma aragtaa loo ilaalin lahay intaas ayaan ka manaashagoonay horumarka bulshada dhallinyarta qayb ay ka noqon doonto ciidana ciidihii hore siay u dhici jireen iyo si kasii wanaagan iyo si ka qurax badan inay u dhici doonto ayaan filaynaa kulanku maanta wuxuu ahay isxoguraysi dhallinyarta degmada buqa qable iyo walaayada iyo macaguudi iyo dhallinyarta waxaana iska xoguraysanaya ciidda arfada diyaargarowgeeda sida fantasyaha qabanqaabada iskudubiridka agaasanka wax walba waa isla garanay marka ciiddii oo maalmo takriiban naga dhiman ayaa diyaargarowgeeda hadda ka fahmaysaa magaalada iyo macnaha loosoo diyaargaroobaye kulan isku waafaqnaa maasha allah si qurax baan u dhacay oo wanaagsan abaabulkeedana hadda bilaaba maalmaha horteen waa laga dareema walaayada guud ahaan iyo degmada bua qablo aada looga dareemi doona wax ka dheci doona waa la ogaarki doonaa insha allahu tacaala maanta halkan waxaan soo gabagaboobay kulan ganacsatada degmada buqa qable iyo walaayada degmada buqa qable kaas oo aan ugu wada hadlaynay soo dhoweynta bish mataqaanaa maxay ahayd maalinta farxadda ciidda ah kulankaas wuxuu ahay kulan aad iyo aad mataqaanaa u weyn kulan si fiican lasku mataqaanaa maxay ahayd oo laga wada hadlay in maaragtay masaakiinta dadka dhibaataysan aan gacan qabanno ee nala ciidaan nagula farxaan in maaragtay maxay ahayd magaaladii maaragtay maxay ahayd bilicdeedii quruxdeedii wixii maaragtay maxay ahayd ciid lagu yaqaanay in aan mataqaanaa ka wada shaqayno taas dib loogu soo celiyo taas ayaa mataqaanaa barnaamijka ugu weyn ahay maadaama islaamka uu leeyahay laba ciid ciidahaasna ay kamid tahay ciiddii hadda aan ugu soo socoto oo ciidan ciid mataqaanaa adxa ah ijmaaca kulanka wuxuu ahaa kulan yani loogu tashanaya soo dhoweynta ciidul adxada si loo mushaarakeeyo yani wixii oo hore waxa soo socdana islaamka ku hagaajin lahayn taladeed ayay ahayd insha allahu tacala wax badan lafagurka insha allah meel wanaagsan aan isla dhignay magaalada la qurxiya wadooyinka wixii biya iyo wixii xal mataqan la xaliya bilicdeeda iyo macnaha quruxdeeda iyo mataqan nidaamkeeda mataqan insha allah wada shaqeeya taasna annaga iyo walaahi waa isku afgaran insha allahu tacala shir wada tashi ahay insha allah si wanaagsan unoo soo gabagabo insha allahu tacala ilahina waxaan ka rajeynaa insha allahu tacala ilahi caafimaad iyo barwaaqa iyo nimco ilahina siiya waxaan kulan ku yeelanay magaalada buqaqable aan ugu hadlaynay ciidii iyo soo dhoweynteeda gaar ahaan in aan darjiimankii iyo maxay ahayde dukaamankii iyo maxay ahayde isgoysyadii iyo kulli aan qurxino bilicda aan soo celinno masaakiinta aan taakulayno ay nala ciidaan in maxay ahayde wasakhdii iyo qashimadii iyo wixii laga qaado in maxay ahayde waman yucadim shacaa'ir allahi fa inaha min taqwa alquluub shacaa'irta ilahi inaan muujinno oon aad u muujinno ayaan isugu imaanay annaga iyo walaayada aadaan isugu afgarannay maxay ahayde waxaan waajibkaasna waa qaadan haddaan nahay ganacsatadii degmada buqa qable kulankan ka dhacay degmada buqa qable oo ay soo qabanqaabiyeen maamulka degmada ayaa ah mid bulshada ku dhiirigelinayo in ay ka shaqeeyaan horumarka deegaanadooda mahadsanid saadaq warbixintiisana waxay guni gebagabo u ahayd warkii subaxnimo saaka aad ka dhegaysanayseen andalus assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu